haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington waatan saare cidla nuur oo nala socodsiisa
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington oo toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan qodobo aad u xiise badan oo ay ka mid yihiin magacyada ay dhallinyarada soomaalida qaarkood ku qortaan facebooka oo aad aad ugu qoslayso marka aad maqasho aminatango caasha janis ikran aroos ayaan romantic saynab saxi hodan hilarius xaawa shaabin faarax baadiye faysal hurbaaye fu'aad fanaan axmed oromo cabdirasaaq booto warsamo weekend ee abshir baxar waxaa kaloo aad maqli doontaan sheekadii adeegto iyo weliba qodobadaasi oo dhan waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aan ku bilaabee toddobaadkan iminka dhammaaday shabakadda ugu ballaadhan ee ay bulshadu ku xidhiidho ee facebooka ayaa u dabaaldegay toban sanno oo ka soo wareegtay aasaaskii dadka soomaalida qaarkood ayaa tobankaasi sannadood ee uu facebooku jiray bay isticmaalayay inkastoo shantii sannadood ee ugu dambeeyey uu kordhay isticmaalkiisu waxaa jira magacyo ay dhallinyaradu ku qortaan facebooka qaarkood magacyadooda caadiga ah bay isticmaalaan qaar kale magacyo kale ayay isticmaalaan kuwo kalena magacooda oo ay naanaysa ku lamaaneeyeen ayay isticmaalaan mid ka mida dhallinyarada aadka ugu xidhan barnaamijka caweyska washington ayaa muddo lix sannadooda oo uu facebooka isticmaalayay wuxuu isku dayey bal inuu caawa inoo soo gudbiyo magacyada ugu qosolka badan ee uu arkay ee ay dhallinyarada soomaalidu facebooka ku qortaan gabdha iyo wiilalba intaynaan u gelin magacyadaasi bal ugu horreynaan barnaamijka kusoo dhoweeya xuseen oo haatan jooga magaalada minneabolis magacaygu waa xuseen cabdullaahi waxaan ku noolahay magaalada minneabolis gobolka minnesota dalka maraykanka aad baad mahadsantahay walaal waana salaamaya dhammaan wariyaasha kale ee v o e da iyo adigaba barnaamijkaana barnamij aad u xiisa badan aan jeclahay facebooka horta waa aalad kusoo korortay xagga maaragtay technologyga soomaalidu iskula xiriirto aad iyo aad bayna soomaalidu u isticmaalaan horta wax lasoo koobi kara maaha waxyaabaha qosalka badan ee maaragtay shactirada aan ku arkay facebooka horey ana umaqal aan la yaabay waxaa kamid a horta magacyada dhalinyaradu ay qaataan facebooka soomaalida waa magacyo aad iyo aad kaaga yaabinaya markaad ufiirsato magacyada ay ku galaan facebooka qaarkooda wax aad kaaga qoslinaya ma garatay saara waa tahay bal markaa magacyadaasi kaa yaabiye amaba aad aadka ugu qosashay haddaad bal gabdhaha noogu hormarto xamdi style shamse udgoon fadxi isnow rooda africa saadiyo soo kuul nuuranay shifti aminatango caasha janis ikran aroos luul dhanto ayaan romantic saynab saxi hodan hilarius xaawa shaabin ifrax classic cambara show khadra bisi bilabsbas maryan muufi carab cunsuri ubax insha allah firdowsa famous hiba hoonta iyo mulki masayra aad iyo aad marka waa magacyo aad iyo aad kaaga qosinaysa marka aad ufiirsato ma garad runtii waa magacyo aada u qosol badan saara laakiin waxaa layaab la magacaagu meesha waa ka maqan yahay saara anigu ma arag macnaha magac saara oo magac kale ku lamaansan iga qosliya ma garad de sahradaaba ku weyn bas oo magacyadii islaamu la bixi jireen maaha sahra haddii wax lasii saaro culays baaba noqonaya soo ma maya dabcan adiga waa magaala xishooda laga yaaba maadaama maaragtay weriya soomaaliyeed aad loo jeceliya aad tahay wiilashuna waa tay xuseen wiilashuna maxay la baxaan marka gabdhihii saan oo kale isnow iyo hoondo iyo cunsuri iyo basbaas iyo foox midhan ay la baxeen intuba waa inkaa qoslinaysaa haddaad saaray ufiirsato marka xagga wiilashana haddaan sida gabdhahoo kale kasoo qaato magacyo kooban waxaa kamid a magacyada wiilasha reer minnesota xagga facebooka ku badan cali iskeri faarax baadiye faysal hurbaaye fu'aad fanaan axmed oromo cabdirasaaq booto warsamo weekend ee abshir baxar aadan faanaye liimaan doctor maxamed qaxooti ismaaciil yabaal xuseen xarago nuur lacaglow baashibeelow cawid calaacal mukhtaar kasiino siciid murmaaye iyo saleebaan dibey
waa tahay xuseen walaala aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baan saara u mahadsan tahay adiga iyo barnaamijka xiisaha badan ee caweyskaba
tahay weli waxaa inoo soo socda qayb kale oo ka mida waraysigii abwaan xasan dhuxul laabsaalax balse aynu ku hormarno sheekadii adeegto iyo maryan oo markii haweenaydii guriga lahayd ay dhaawac muuqda soo gaadhsiisay go-aan ku gaadhay inay mar kale cagaha wax ka daydo waa kan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii ay inoo joogtay inooga sii ambaqaada
galabnimadii maalintaasi ayaa maryan waxaa adeegsaday inan reer ku dhalay kaasoo tarmuus iyo lacag inta u dhiibay maryan shaah u diray hase ahaatee waxaa dhacday in maryan markii ay shaahii soo iibisay uu tarmuuskii ka jabay iyadoo guriga albaabkiisa taagan kana cabsi qabta waxa lagu samayn doono ayay mar qura aragtay islaantii oo albaabka guriga taagan maryan mar alla markay aragtay afadii oo soo baxday bay cagaha wax ka dayday maxaa yeelay way ogsooneed inay faraha ka dhoofto waxay isi soo agtaagtay baabuur baxayoo aan waqti sidaas ahay u harin dadkii badiba way fuushanaayeen hareerahana waxaa ka taagnaa baabuurka kaarigii kirishbo gii darawalkii iyo danigii oo lacag ku xisaabtamayay maryan waxay aad u indha indhaysay siday u ogaan lahayd amay u warsan lahayd baabuurka iyo sidii loo raaci lahaa ma ay danaynayn meesha uu ku socdo meel kasta ha u socdee haddii la qaado way u raacaysaa duruufta haysatay daraaddeed dhinaca baar ah markay ku gaaf wareegaysay iyadoo u kuurgalaysa dadka baabuurka wata kuwa ay yihiin bay mar damba maqashay dadkii baabuurka fuushanaayoo ku qaylinaya darawalkii kaasoy aqoonsatay intay isi soo agtaagtay bay tidhi adeerow iqaad darawalkii oo aad isugu buuqsan ayaa indhogalka ka baxsan maryan ku eegay hadalna wuxuu ka yidhi wallaahi ma foolxumin ha yeeshee waad rasan tahay hadalkaa markuu lahaa ayaa waxa maqlayay kirishbooygii intuu ku soo dhowaaday maryan ishana ku gubay buu mar dambe yidhi annaguse waan ku qaadaynaa haddaad xagga baabuurka u jeeda u socotid kirishbooygii baa yidhi may qaadaysaan xaggee fuulaa maryan baa tidhi jaranjaradan ku fuuloo dhaqso waa la dhaqaaqayaaye kirishbooygii baa yidhi maryan oo cagaha ka dhididaysa naxdin iyo xishood kaga yimid baabuur fuulka maanta ku horeeya dartii baa jaranjaradii fuushay waxay sii socotaba mar dambay rakadii sare ee baabuurka u baxday taasay ugu tagtay dad aad u badanoo ugu muuqday kulligood iyada inay guulayaan geesano wada leh maxaa yeelay baabuurka ciriiri ahoo qof waliba wuxuu islahaa yaan lagu sii ciriiriyin maryan waxay indhaindhaysay meeshay fadhiisan lahayd mase arag dhowr qof oo meel jembi ah salka kula jirtay bay isi sii dul taagtay iyana dhammaantood sugayeen inay sii dhaafto galab ama casargaab bay ahayd dadka baabuurka fuushanina inkastoy badnaayeen baabuurkuna buux dhaafay waxay wada jeeqaaqayeen kana rajo qabeen hurdo iyo meelay cawadaa seexdaan maadaama la guurayn doono maryan inkastoy taawar muug ka ahayd haddana meel meeshay joogta dhaanta kama dayriseen haddayba helayso meel gadaale oo qashin iyo cafish laga dhaanshay ayaa waxa soo kadaloobay wiilkii maryan baabuurka soo saaray kirishbooygii oon isagu siduu meesha usoo fuulayba maryan isha ka qaadin dadka baabuurka fuushan badidiisu way u jeedeen horeyna way ula socdeen dhaqdhaqaaqii dhacay meesha ama dhulka la marayay waa dhul qarfo ah oo aan aamin ahayn baabuurkuna booda rablaynayay maryan meeshii bay weli taagnayd dabayl xun oo xagaa baa dhacaysay baabuurkuna waaba ka horjeeday iyadoo sidaa ahayd ayaa maryan ayaan hu u lahayn calaladii jeexjeexnaaya ay qabtayna bilifbiliftaa hayaan waxaa hadba kor uga boodaya timo aad u dheeraa oo ay lahayd waxay ku xirtana u la'ayd gacmahay la kala gaari weysay mar timahay ku boodaa mar tafihii kaloo jeexjeexnaa bay hadba mid qabataa iyadoo weliba inay dhacda ka baqayso hadba dhig raacaysa wax hadal ah lagama hayo oo mar way xishoonaysaa mar kalena afkeeda jajaban oo dhaawaca bararka ah leh wejigeeda ku yaal bay qarsanaysaa iyadu waxay ula muuqdeen ceeb iyo fadeexad dadku ku caayayo
maryan tuuladii ka soo jaqaafisay waxaana igu maqaalo ah inay u sii socoto mid ka mida magaalooyinka ugu waaweyn dalka soomaaliya bal magaaladay tagto iyo waxay kala kulantana waa inoo toddobaadka dambe haatanna waa qaybtii heesaha iyo hal abuurka waana qaybtii saddexaad waraysigii abwaan xasan dhuxul laabsaalax waxaa inoo haya wariyaha v o weda cabdixakiin maxamuud shirwac oo abwaanka kula kulmay magaalada hargeysa qaybta saddexaad ee waraysigu waxay ku bilaabmaysaa heesta qalbiga rabarhkii hadmuuradaya waa hees ka mid ah heesahay bulshadu aada isku weydiiso amaba ay ku kaftamaan waxa qaada fanaanada yurub geenyo waxaana halabuura xasan dhuxul laabsaalax
raxmadda caashuqa hadmay ku rushiin qalbiga rabadhkaad waridaya bal ka war heestaas
heestaasi waa mid ka mid ah heesaha aan yurub u dhiibay yurub maxamed cabdi yurub genyo heestaa laxankeeda waxaa saaray nin layidhaha cabdixani xaashi cabdilaahi heestaasi erey baa ku jira layidhaah raxmadda caashuqo hadmay ku rusheyn qalbiga rabadhkii hadmu radaya warno dadweyne waxay isweydiinayaan qalbigan rabadhkan radaya iyo weliba raxmaddan soo gaaraysa haye maxaad uga jeeda ereygaasi marka loo eego ereyada kale heesta ku jiray sibuu uga yar raqiis yahayoo waa erey suuqdii ah markaan suuqda ku leeyahay waa erey markii aan soo saaray asxaabtayda oo axmeduulioo kale ka mid yahay ayaanoo damacsan inaan ka saaro iguu yidhi may ereygaasi ha ku daa wuxuu noqday ereygii heestaba qarxiyey ama heesta waa ugu saamaynta badnaa marka loo eegana waa ereyga heesta ereyadeedu ereyada kale way culus yihiin oo waa ereyo shilis laakiin ereygaasi waa mid ka mid ah ereyada suuqdiga ah waxay daba socotaa qisa ahaan heestii la odhan jiray naxle ee ay yurub maxamed cabdiqaado heesta laftigeedu iyo heesta sasban ka qaba ragga iyo laydhaa waa mid ka mida waa heesaha adugu waa isku silsilad agga xagga hore heesta waxaa ku jirta nasteexaad ka dhigataa nabaraniyo gaadhay qis ahaan aniga waxaa iga sheekaysay oo sawir caynkaasa waxaa iga sameeya ku tiri horta gabadha fanaanada qaadasa yurub geenyo sheekadii ay iga sheekaysay ereyadii markaa iiga soo baxay markaan isku dayna wax ka sameeyo ay horta ereyadaasi noqdeen haddaynu geesta kale eegno xasan dhuxul sugaan kala duwan iyo weliba heese kala duwan baa jira casrigan dambe iyo weliba waqtiyadan dambe waxyaabaha kusoo kordhay soomaalida islamarkaana inta badan soomaalidu ay ka hadasha waxaa kamid ah qoysaska kasoo kala tegaya iyo weliba dibadda qaxuntiga markay soomaalidu ku noqdeen layidhahda singalmaadarta amaba hooyooyinka waalidiintii ay kala tegeen caruurtii koriya amaba de ragga laftarkoogu ay qaadan karaan oo ragde qoyskii ka xumaaday oo ama kala tegeen hees baa jirta ka hadasha maxaan ku idhaahdaa ereyadaasoo ka hadasha oo ereyadeeda ay ka mid tahay cadaradii hageyaanka nasiibkaa mar kale cugo celi bal heestaasi ka war magaaladu hargeysay ahayd waa goor casara aniga iyo ninka layidhaah mursal muuse fanaanka heesta qaadaya iyo nin weriye ah oo layidhaah khadar maxamed cakulle ayaa wada socona waxaan maranaa ninkii garanaya garanaya halka uu ku yaalla hoteel guuleed ama wadada wadnaha waa magaalada hargeysa xawaarahaanu ku soconno waa xawaare tahay rogmada baabuurkana wakhtigaana wada kadibna wadooyinkeenu waa laba haad waa taqaanaa shuruucow haadkii aan maranay maahay haadkii kale baabuur baa ku jirta annagana bas baana hor istaagay baskii markaan daba istaagnay ayaa xagga koonfur kaga beegan waxaa soo socota gabadh hubqaad leh oo aad markaasi xarragoona soo haa soo socota kadibna saddexdayadiibaa gabadhii eegnay markaanu eegnay way soo dhowaatay waaban gartay anu waxay noqotay gabadh aan aqoon fiican isku leenahay kadibna waxaan isku dayay inaan iyagii gabadhii baro maadaama aan gartay kadibna waxaan kuhi gabadhani waxaa la ydhaha hiblaayo waan ammaanay wakhtigaa wanaagaad ku taqaanaad sheegtay haa kadibna inta markaan dha tiri xasan aada hee ammaani markaasaan ku iri ammaanta maxaa waxay tiri walaal haddaan ahay qof nasiib badan nasiibkaygu ma xumaadin haddaan ahay qof ammaantaa geyaba kadibna markaasaan mar keliyaata waxaan oo maxaa dhacay ma xasuusto mursal iyo khadar mid ka mid a ayaa yidhi oo siduu nasiibku kaaga xumaaday kadibna cod hoose ayay ku tiri waa lay furay anigu guurkeedii iyo gurigalkeedii waan ogaa waxaanan garowsanahay inay gabadhaasi marwe calafkii ka xumaaday ay tahay waa lay furay runtii waan ka yar xumaaday kadibna waxaan ku nidhi ma ku sii qaadnaa mayda aduu eryadaasi tegasi waad kasoo tagteen waan kasoo tagnay markaan suuqa soo soconno ayay sheekadii igu soo noqotay maadaama aan ogaa guurkeedii iyo gurigalkeediiba iyadiina aad aqoon fiican u leedahay iyadiina aan aqoon fiican u leeh kadibna waxaan isku dayey bal inaan dareenkaasi ay muujisay keligeed ma haystee waxay ahay waa mid haysta dad fara badan markaa bal inaan cabiro oon ujeedo caynkaas wax ka sameeyo kadibna heesta la yidhaa nasiib ayaan sameeyey ninka la yidhaha daa'uud cali masxaf oo ka mida fanaaniinta ama mulaxamiinta waaweyn ee fanka soomaalida kule xushmadda ayaan gurigiisa tagnay waxaasuu yidhi niyow aniga ayaa la xamiinayey warqada igu soo qor mursaloo xaggaa ka soo jeedina wuxuu yidhi aniguna waan qaaliday haddaad daa'uud la xamiiso waa qisadii oo la wada joogay baa hal meel haddana markii la isugu yimi kii la xamaynayey kii qaadayay iyo ereyadii adoo samaynaysa meel la isugu yimi
ha yeeshee cuddooni cibaarada adduunkiyo casharada ifka badan almashada midku dooqo calanka koo sudhay hadduu calafku kaa diray almashada midku dooqo calanka koo sudhay hadduu calafku kaa diray ashaq lagu hungoobiyo nin xuni dhiilkuu ku baday ku baday dhiilkuu ku baday ragbaha wuu uga caagine ashaq lagu hungoobiyo nin xuni dhiilkuu ku baday ku baday dhiilkuu ku baday ragbaha uga caagine cidla nolosha kelinimo abkuu kuma qalantee caddaradyahaygeenka nasiibka mar kale mar kale celi ogo nasiibka mar kale ogo
heesta dabcan markaynu eegno xasan ereyadeeda waxaa ka mid a cadrad ereyga cadrad inta badan gabadhan oo gabadh carmal oo de dabcan ay nin soo kala tegeen ereyga soomaali ahaan cadrad oo kale gabadha dhallinyarada shaabada aada loogu isticmaalaa bal taa noo sharaxyada taasi inta badan cadrad iyo haygayaanka nasiibka ah mar kale cugo celi markaad leedahay macnaha ereyadaas oo kale horta ereyga celi iyo laxankunba maxaa ahayday saa ka dhigay cadrad marka la sharaxo waa gabadh aanta weli maxaa ahayday aqal gelinba ama aan la guursanba laakiin sababta aan ugu soo daray waxa weeye waxaasi kaa xumaaday iyo ninkaa kaa xumaaday aduu u qaadaba inaad cadrad tahay de cadradii haygeeyaan kaa nasiibkaa mar kale cugo mar kale iska guurso oo aniga soo sheegay nin xuni ciilku kubaday rag baha uga caagine marka anigu wakhtigan aan arkayo ee la guursaday een arooskeedii ogaa iyo wakhtigan waa lay furay tiri wax yar baa u dhexaysay umaba arko anuu gabadh carma waaye markaynu ka nimaadno xasan sulaymaan dhuxul labsaalax eed heestaaga heystee baad doori lahayd eed odhan lahayd heestaasi bal adiga laftarkaaga dhegahaaga soo jiita ama baad dad la jeclaan lahayd waxaan doori lahaa hees adoo fanaanada codka macaan le waan salaamayaa maraykan bay ku maqan tahay joogta hadda hodan cabdiraxmaan dheere waxaa la yidhaha rajada calafkaan sugaa nasiib cawalaan fishaa cisiga rabi baan ushaa naftani cidla daashataan carshiga libinteeda taal corooy horidha cindiga samir baan baraa qalbiga calmashadu hagtaan jacayl cimri gaaban iyo cabkiyo hawlugadiga cagtaada halkaad dhigayso caqliga hubi baan idhaa dareenku halkuu ka caago naftaan ka carrow faraa
عقلي قلبي بالي